الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات
mid ka mid ah magacyada juqraafiya ee kugu soo noqnoqonaya markaad akhrinayso futuuxaadkii islaamiga ee dunida towxiidka ku faafiyey gaalnimada iyo shirkigana la dagaalamay waa mandiqadda loogu yeero bilaadu maawara'a nahri oo ah waddamada ka dambeeya webiga kani waa tilmaan iyo magacay taarikhyahanada muslimiinta iyo haliyadii mujaahidiinta ee dhulmaraynka ahaa u bixiyeen mandiqad ballaaran oo dhiig iyo dheecaanba lagu gaarsiiyey islaamka qarniyana ay haliyadu iska dhexlayeen hamiga ah in islaamka dhidibada loogu aaso bilaadu maawara'a nahri waxaa loogu yeeraa dalalka dhaca inta u dhexaysa webiga jiixoon oo xilligan ku caan ah magaca mudaariya iyo webiga siixoon oo xilligan loogu yeero sardaariya yaaquut alxamawi oo ah caalim dhulmareen ah wuxuu kitaabkiisa mucjamulbuldaan ku sheegayaa in bilaadu maawara'a nahri looga jeedo waddamada ka dambeeya webiga jiixoon ee mara khuraasaan waxaa bari ka xiga webigana lagu magacaabo bilaadul hayaadila ama bilaadu maawara'a nahri halka galbeedka webiga deegaanada dhacana ay ka mid yihiin dhulka khuraasaan marka dib loo raaco taariikhda waxaa aad kugu soo baxaya in cilaaqo gundheer oo isugu jirta mid ehelnimo iyo mid maamulba ay ka dhexayso dhulalka khuraasaan iyo maawara'a nahri heer ay dhici jirtay in mararka qaar ay lahaayeen halwaali tani waxay keenaysaa in dalalka qaar xuduudda mucaasirka ah ee ay xilligani leeyihiin mar lagu tirin karo bilaadu maawara'a nahri marna lagu tirin karo khuraasaan sababo ku aadan dhulka iyo dadka deggan oo isdhexgalay xilligan la joogo bilaadu maawara'a nahri waxaa loogu yeeraa waddamada dhaca bartamaha qaaradda aasiya ee jamhuuriyaadka islaamiga ee lixda ah kuwaasoo uu ruushku gumaysi dadban ku haysto waxayna kala yihiin usbakistan tajikistan kazakhistan karkhiziya iyo turkumanistan dhulkan iyo bilaadan waxay caan ku yihiin biyo badnaanta maadaama ay maraan laba webi oo muhiim ah kuwaasoo iyaguna ka farcama ilo biyoodyo tiro badan tanina waxay mandiqadda ka dhigaysaa mid cagaaran oo caan ku ah wax soo saarka beeraha naftuna ay jeclaysato tarankuna ku badan yahay horaan waxaa bilaadu maawara'a nahri loo qaybin jiray ilaa lix gobol oo kale ah taakharistan azakad khawaarzim alkhatal qarkhaana iyo gobolka ashaash dadka digaa dhulkan waxay u badan yihiin qabaa'ilka atraagta ama turkida waxayna ahaayeen dad dagaal badan si adagna uga hor yimid furashooyinkii islaamka laakiin markii ay islaameen towxiidkana qaateen waxaa ku dhaboobay hadalkii rasuulka salaallahu calayhi wasalama ee ahaa waxaa idinkugu wanaagsan islaamka dhexdiisa kuwii idinkugu wanaagsanaa jaahiliyadda waase haddii ay fahmaan diinta waxay noqdeen haliyo naftooda u huray faafinta islaamka kana difaacay duulaanadii kaga imaanayay dhanka gaalada marka laga hadlayo furashada dhulka bilaadu maawara'a nahri waxay muslimiintu soo bilaabeen xilligii uu khaliifka u ahaa dinnuureyn cuhmaan ibnu cafaan radiallaahu canhu laakiin si buuxda uguma guulaysan inay furtaan dhulkaasi dowladdii islaamiga ee umowiyiinta ayaa iyaduna danayn gaar ah siisay furintan waxayna saraakiishii rugcadayaasha ahaa ee muslimiinta ku ribaadayeen furintan raggaasina waxaa ka mid ah cubaydullaahi ibnu ziyaad saciid ibnu cuhmaan ibnu cafaan almuhallab ibnu abi sufra iyo wiilashiisa markii uu geeriyooday khaliifkii muslimiinta ee mucaawiya ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu waxaa yara istaagay nashaadkii furinta bilaadu maawara'a nahri sababo ku aadan khilaafaadka soo kala dhex galay muslimiinta arrinkaasina waxaa ka faa'iidaystay gaaladii halkaasi ku sugnayd laakiin cabdilmelik ibnu marwaan oo ka mid ahaa khulafadii ugu caansanaa umowiyiinta ayaa dardargeliyey futuuxaadka mandiqadan wuxuuna waaligiisii ciraaq xajaaj ibnu yuusuf athaqafi dadaalkiisa ugu badan ku bixiyey bilaadu maawara'a nahri marka laga soo tago qamcinta mucaaradadii umowiyiinta hogaamiyaashii ciidamada ee kale ahaa almuhallab ibnu abi sufra qutayba ibnu muslim albaahili iyo moxamed ibnulqaasim athaqafi ayaa isaga kala dambeeyey hawsha waxa uuna mid weliba qaatay kaalin ay taariikhdu diiwaangelisay hase ahaatee qutayba ibnu muslim albaahili ayaa lahaa dadaallo ballaaran waxa uuna furtay dhulka aannu ka sheekaynayno wuxuuna ahaa hogaamiye uu allaah u kulmiyey khibradda caskariga iyo hannaanka maamulka iyo idaarada haddii aynu wax ka sheegno magaalooyinka waaweyn ee dhulka bilaadu maawara'a nahri waxaa ka mid ah samarqandi bukhaara iyo kuwo kale waxaana dhulkan sharaf ugu filan inuu ka soo jeedo imaamka weyn ee bukhaari raximahullah oo ah mu'alif ka qoray kitaabka ugu saxsan kadib kitaabka qur-aanka kariimka haddaba warbixinnada inagu soo aadan ee qaybta ka ah taxanaha fasiiru waxaan allah idinkii mid mid isugu dultaagi doonnaa dalalka shanta ah ee xilligan dhaca mandiqadda bilaadu maawara'a nahri ama turkistaanta galbeed marka laga reebo turkumanistaan oo aan horay u raacinay dhulka khuraasaan sheekadeedana aan soo qaadannay كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات